weye waxay u eg tahay in tiradaha socdaa ee soomaaliya lagu wadaa ay ka dhexeeyaan uun bulshada caalamka iyo iyo beel keliya oo soomaali kamid ah hal beel oo qura ayaa talada gacan ku haysa beeshaasa waxa ka dambeeya oo ra'y ka qaabtaa waxa weeye puntland marka aragtida iyo habka ay doonayso puntland inay soomaali u ekaato ayuunba gaalada laga iibinayaa ee dushana dadweynaha soomaali dusha laga saaro dadweyne laga saaro laakiin wax wax suurtageliya maaha in four point five ina lagu doorto oo magaranasaayo guriga hoose haddii la bedelo la yidhaaho degmooyin ha lagu doorto aqalka sare oo gobolladu ha soo doorteen waa ra'yi iska hor imanaya waana ra'yi u adeegaya siyaasadii maxamed siyaad bare ee dufidsiga aheed ee uu ku fadhiisiiyey sideedii tobanka gobol ee soomaaliya la odhan jiray ee dagaalku ka dhacay oo cadaaladdarra socoto waxba ka hagaagi maayaan laano runta dalka taagan iyo beenta dibadda lagu soo maluuqay bay isqabani maayaan shan iyo labaatan sano wax soomaaliya u degi weyda waxa weeye beenta kulba caalamka laga soo iibinayo iyo xaqiiqada dhulka ka taagan ayaan islahayn ilaa labada la simo oo xaqiiqada runta ee xaqaa lagu xisaabtamana soomaali degi mayso waxaan u sheegaynaa in cabdirashiid iyo cabgaaf inaanay soconayn fikrada ay geliw ku soo sameeyaan inaanay soomaali aanay aqbalayn aanay dusheena ka saareen iyagu waxay doonayaan maadaama soo doonayaan soomaali wata imika aan istanbul bisha dhexdeeda tegino soomaaliya soomaaliya wada hadlayaan anagu dalba wadan boon la hadlinayo gobol iyo ciyaal iyo magaranasa qabaa'il iyo point fighters ay waxaan ka tagin waxaan umanahay anagoo dala inaan lixdankii ku darsanay dalka soomaaliya baan ku darsanay maantana haddaanu wax ku dartay haddaanu kala tegin dalkii baan la hadlina laakiin anagu waxaan weliyo dorowa lagu soo malmaluuqayo ee kooba lagaga bajinayo reer xamar muqdisho lagaga bajinayo reer badaan lagaga bajinayo loo hanjabiyo waa wax laga xishooda inay maanta ay dorowa u digteed garayso digtaysa xamar muqdisho u digteed garayso wax laga xishooda soomaaliya markay dowlada yeelato la hagaajiya wax kasoo bixi doonaaye nimanka caalamku maan tusinaha inaan anagu wada hadalo oga lahay ay wax kasoo baxaya ma jiro